raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel wal joogtaan inay soo baada maqleysa waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareeg wararka dalsa
warniihu dhibaatadan oo kale ah kawadadana way xiran tahay tii aan kasoo laabaninayo hadda war xageen ka marnaa magaalada aar joog istaaji baabuur war maxaa dhacay saaxiib askari kaa nala hadal maxaa dhacay wadada way xiran tahay noqon war tii xaggana waan kasoo noqonay tanna way xiran tahay xageen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay firuhu waa sideed oo saxbada ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaha u tuuray soo ma jeedin oo magaalada sidan ah saaxiiboodooyinka sidan ayaa lagu maraa anow dalkani dadkiisi iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan inay karaadayo dhan acul baa loogu dawuugalay
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen waxaad sii dhexaysa isniinta ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegantahay labaiyo labaatanka bisha tobnaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobada barnaamijkaad ku maqli doontaan caawa haddii allah wadada u yiraahdo waxaa ka mid noqonaya madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo si kor lagu hadlay nasiib darona ku tilmaamay dadkii lagu laayay deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeellaha dhexe waxaanu iisoo gudbin doonaa sheekh shariif oo dhacdadaas ka hadlay sidoo kale barnaamijka wareega dalsan waxaad ku maqli doontaan maamulka hirshabelle iyaguna waxay ka hadleen oo baaq nabdi ay ka soo saareen walaada dadka walaalaha ay ku dhex maraysa qeybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan aaga cadale wasiirka dib u heshiisiinta hirshabelle oo caawa warbaahinta la hadlayaan barnaamijkani kuugu soo gudbin doonaa macluumaadka sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan wareega dalsan muddada hawadu ku jiro waxaa kaloo ka mid noqonaya wasiirka gaashaandhigga soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin kaloo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo abaabul dagaalkarna al-shabaab ka bilaabay degmada xudur ee gobolka bakool waxaan iisoo gudbin doonaa khudbada u jeediyey guddoom waa wasiirka gaashaandhigga oo maanta booqday ciidamo ku sugan degmada waa magaalada bakool waa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabelle oo idankula u jeediyey madaxda maamulkaasi madaxweyne cali guudlaab iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa yuusuf bageed ayaan barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa maxkamadda ciidamada maamulka jubbaland maanta waxay xukuno kala duwan ku riday rag ka tirsanaa ciidamada maamulkaasi waxaanu soo gudbin doonaa warbixin arrintaas la xiriirta sidoo kale qodobadaas caawa barnaamijkan kugu soo gudbin doona waxaa kale oo ka mid noqonaya maamulka puntland oo degniino ka soo saaray roobab iyo dabeello xoogan oo ku wajahan deegaanada maamulkaasi war-saxaafeed maamulka ka soo baxda barnaamijka caawa ku maqli doontaan doqon muqdishona maanta waxa uu dhagax dhigay dhismaha wadda laami ah oo isku xiraysa isguusyada fagax iyo xawo casri ee degmada kaaran ee gobolka banaadir gudoomiye madaara waxa uu sheegay in ay dardargelin doonaan howlaha lagu dhisayo laamiyadii sidoo kale boocda caasimadda qodobadaasi qodobo kale aad barnaamijka ku maqli doontaan iyo sidoo kale macluumaadka nagu soo qordhaa barnaamijka waxaa farsamayna cabdiwahaab markan dhegeystayaal wareega dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayou dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadannimo leh awoodiyo wajnaa inta jigan ayaa laga rabaa
sano waran waxayna caawa ku bilaabnaa ee, madaxweynaha wadan soomaaliya sheekh jaraaf jaamac qandhiga waxaa uu si ku ugu hadlay coladobeereedyada kusoo laabtay deegaana ka tirsan gobolka shabeelle xilka garan aagga cawale madaxweynaha wadan soomaaliya sheekh jaraaf jaamac axmed oo qoraal soo saaray ayaa waxaa uu ka hadlay isla markaana uu si kulul uga hadlay dacwooyinkii ugu dambeeyey ee shabeellaha dhex gala gaar ahaan dacwadii waxaa lagu diray macallin dugsi qur-aan iyo sidoo kale xer la socotay kuwaas oo ka yimid xilligii la diray ka hor subac akhris iyagoona kusoo jeeda deegaanka xajcadhe gobolka shabeellaha dhexe sheekh shariif ayaa waxaa een, uu aad u cambeeray colaadaas oo dhexaysa dad walaalo ah isagoona ku baaqay in si deg dega loo joojiyo isdirka xilli ay meel sare gaartay colaada kasoo cusbanaatay deegaanada ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe allah ha u naxariis intii ugu geeriyootay colaada kasoo cusbanaatay deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waa wax aad looga xumaado in ay ah, ku soo laalaabtaan ah, colaada u dhexaysa dadka walaalaha ah si adag ayaan u cambaareynaa murshan shariif sidoo kale shariif ayaa waxaa uu nasiib darro weyn ku tilmaamay in maalin walba la dilo dad aan waxba galabsan xilli dar badan lagu bixinayo nabadda iyo sidoo kale dadhaysiinta waa nasiib darro weyn in la baadiyo dhiigga qof muslim ah iyadoo dadaal ballaaran haatan loogu jiro sidii nabad iyo dibushiisiin loogu dhigi lahaa meelo walalaha ka dagaalamay gobolka iyo shariif sidoo kale madaxweyne hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxay ku baaqay in sharciga la horkeeno rag maxay dadkii shacabka ku laayay deegaanka xaaji cali gobolka shabeellaha dhexe si loo raaco baaqii cadale ee sanadkii hore ay yidhi waxaan ku baaqayaa in sharciga la horkeeno dambiilayaashii iyadoo la tixraacayo baaqii cadale shan iyo labaatanki novembar laba kun labaiyo labaatan waxaa si laba jibaari doona hadaalada aan wadno ee ku aadan sida xal waar loo gaar lahaa colaadbeeledyada ayuu ku soo gabagabeeyey shafshareedka dalkiisa si kastaba haatee madaxweyne hore soomaaliya sheekh sharaf sheekh axmed ayaa waxa uu hadalkiisa ogaanaya kadib markii xalay dad shacab ah lagu laayay agaarka deegaanka xaji cali ee hoosta degmada cadale gobolka shabeellaha dhexe waxaana la sheegay in falkaas ay geysteen rag hubaysan iyadoona la sheegay in la xiriiray falkaas aan qabin si kastaba ha ahaatee dhowaan ay ahayd markii deegaanka burka dermeed lagu soo xiray gogol noqdeed oo hormuud uu ka ahaa madaxweynihii hore soomaaliya sheekh sharaf sheekh axmed iyo sidoo kale madaxweynaha hirshabelle cali jubbaland iyo odayaasha dhaqanka howshan dowlad waxaana een, arrintaas ama halkaas ugu doonayay heshiis lagu gaaray colaad beeleed ka taagan gobolka shabeellaha dhexe balse een, waxaa dhaqan gelin dhammaan heshiisyadii halkaas lagu gaaray isla wararka ayaan kugu jirnay dhinaca hirshabelle haddii aan eegno madaxweynaha maamulka hirshabelle waa andhanaadiyey wasiirka dibheshiisiinta maamulka hirshabelle cabdullaahi cabdile wacaaba warbaahinta la hadlay isna waxaa uu baaqnooda dib uga soo saaray colaadda ka soo cusbaanteeda ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxa uu sheegay in maamulku uu wada dadaallo kala duwan oo lagu doonayo colaaddaas lagu muujiyo wasiir cadle waa wasiir cabdullaahi cabde oo hadlayna awir
marka hore waa ka tacsiyeynayna runtii waana ka xunahay wixii meesha ka dhacay waxaan leenahay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun ee runtii dhacdooyin isdaba joog oo aad u foorxan ayaa waqtiyadan soo laalaabanayay marka xaray maxamed baa marba marka ka dambaysa inay sii xumaanayso marka waxaan fiicnayn ayaa dhacay oo aad u xun ee dad masaakiin ahoo abriya ahoo yacni ilmageeban waxba galabsan ayaa hal goob ku dhintay ilaa shan qofood ee runtii kasii hornaa saasoo kale intood een, saddex qofood oo yacni ayagan aan waxba galabsan oo hal meel ayaa jiray Ee, dhacdooyinka markaa saasay isu daba joogeen wax fiican ma aha waa walax aad looga xumaada marka waa ka tacsiyeynaa waxaan leenahay intii dhimatay oo ku nafuysay hor iyo dibba dagaaladaas ilaahay u naxariisto intii ku dhaawacantana allah u bogoolaa- allah u boga dhawaan leenahay ee runtii horta wax la gudo waxaa ka sii xanuun badan nafta bini aadamka Een, dadkiyaa la dilaa marka meel naf ilaahay yacni mataqaanaa samaystayoo xurmo leh oo muslima oo jaaraho yacni qaraabo ah marba haddii la geeyo kadib wixii ka dambeeyo way kasii fog yihiin laakiin waa dhacweyn isfasiraayo xumaanta meesha dhammaantood way jiraan ee runtii waa aaminsannahay in gacmo kale oo si kale yacni muraadkooda inay ku jiraan meesha horta noocooda ay naqdaan nooc fiican ma aha waa adow Een, marnaba maga dhawaba mar hadduu yacni noocaas u fikiraayo qof dhow ma aha laakiin dhinacaanu badinaynaa ee, dhinac nabadiidka waa suurtagal waaye laakiin hadda maxaa guji karno runtii waa mahadsan tahay waa su-aal aad u muhiima horta guud ahaan dadku markay yani ku jiraan xadka insaaniyadda ayay wax kastoo loo sheego iyo madaxdooda iyo doobabkooda iyo culimadooda ixtiraamaan laakiin mar hadday yani xadkaas ka gudbaan ee baahla ay noqdaan gacan adag ee dowladii u baahan yihiin marka ka gaabis xagga dowladnimada ah yani in la qabto ah ayaa jirta marka saasaan ku sabanaynaa awood dowladeed oo yani weliba gacan adag ku qabataa loo baahan yahay iyo garsoor cadaalada runtii isubay hadda ka horreeya waxuu ahay si nabada oo ururnimo walaalnimo ah heshiis yani wadar ogola loo wada gaaro marka cid wada tabashadeeda in la xaliyo kadibna gaabgura leesu yimaado lagu gunaanado ayaa la rajaynaya laakiin qaabkay hadda ku noqotay u socoto yani dhinacaas waxmuu soconayaan marka hadda wadahadalka iyo nabadaynta waxaa ka horeeya in ciidan amni oo adag la helo waana hela insha allahu tacaala arrintu hadda si gaara aniga warbixin ugama helin laakiin wax kastaa suurtagala liannahu wax nagaratoo dhan iyo cidan waxweynida naqaraya qaadatay waxay u adeelaan malaha marka ayagaa guryihiiska gudaayo saasuu galaya nafti baabicinaya marka maxaad sugay ummad kale in loo naxariista ma sugaysid arrintii kulamo badan iyo iswarsi badan waa jiraa sida loo wajahayo marka hore si kadib in loo wajaho kulamada tirada waa socota waana rajaynaynaa marra in wax kasoo baxan insha allah fariinta ugu dambaysa waxay tahay inaan baaq nabdada dirno colaaddu waxay tahay dadku inta badan way fahamsan yihiin waana arkeen ingaadanaa hurinaysa marka fursadahaas cadowga ka faa'iidaysanaya dadku waxaan leenahay kawaankooda walaalnimada iyo ehelnimada iyo dirisnimada usoo laabta
aan ahaan bulshadayna cula cula bal una dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiina isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri cajiib oo qalabeysan alcaasimi hosbitaal bukaanka cagta geeya hadduu caabilka yiraax iyo ku labnaan dhakhaatiir cilmiga cudurrada daweysoo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xiri baaritaan casriyeysan dhaween cabiran oo cudurada dabiibta alcaasimi waa ku diyaaree cid walba ay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeega caafimaad ee aad u baahnayd isbitaalka waxaa kugu diyaaray dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaamay dhakhaatiirta dalkana jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanana waxaa isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabka istaan ku shaqeeya waxaa ka mid ah kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka oo ku jirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo kaadada ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa isbitaalka furmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqeynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaallaa degmada hudan wadada maka almukarama tara biyaano ama wixii faahfaahinta si dhow waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
IBS Bank waa bangi aad u ballaaran oo shirka qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo asxaabta ku shaqeeya waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn IBS Bank intaasoo qura maahan adeegyada aad ka helayso ibs bank iminka waxay soo kordhiyeen Elmer Wong Elite Masterka haddaad Aasiya joogto Asia u socdaasho ama Yurub eeriyadeed iyo Orub aad dhex marayso ama Ameerika aad u safrayso halkaad joogto adduunka adigoo bangi aadin Elmer Wong Elite Mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kale u doono IBS Bank dalmar inleed mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lounge aad ku helaysaan si fariya Elmer Elite Mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa ibs bank Elmer Mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona diskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah IBS Bank kulmiga Mastercard waxaa loogu talagalay ardayda waxbarata kaafiya Mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexe ah adeega 3D Secure oo kugu soo diri doona mobilka ama emailka waxaa kale oo IBS Bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank IBS Bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda aan
aqoon ahaan bulshadayna cula cula bal una dhagihiina aan ku casuumo maqalkiina isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima وعسبتال عسل وعجيب وقلبسين العسل واسبتال مكانك عدد يهدو عبد الكيرا لو كلنا dhakhaatiir cilmiga cudurrada daweysoo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbayna eri بارتان عسل يسن دوين عبدالله وعدرات الدبيبتال عسل وعكو دياري عيد والباي الحرير isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeega caafimaad ee aad u bahnayd إسباك وحكو دياري دقاتنا خون التخصص لبوسو حلو كما تلمامل دقاتك فدالك بجوغا isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta alla ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida badalidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanana waxaa isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabka istaan ku shaqeeya waxaa ka mida kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka oo ku jirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyin kalimaha lagu koriyo kaadada ambalaas emergency iyo omoliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa isbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqeynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hudan wadada maka almukarama tare biyaano ama wixii faahfaahinta sida waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
weligii saaxiib uqraysan barnaamijka wareeg warar ka daarsan iyo cabirsan ee magaalada muqdisho habeenka galmaniya markana wasiirka gaashaandhiga xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa uu ku sugan yahay magaalada cudur ee xarunta magaalka bakool halkaas oo uu ka wado abaabul dagaalka muqdisho meesha al-shabaab wasiirka gaashaandhiga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa waxa uu maanta uu booqday islamarkaana uu kormeer ugu tegay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka kuwaas oo ku sugan degmada cudur ee xarunta gobolka boqol waxaana uu sheegay in ciidamadaas ay kuwa u diyaargaroobaya howlgallada wejiga labaad ee gobolka shabaab kuwaasoo la qudhigay wasiirka hogaamiyaha xabiri
geedka marba farxad miin ahaa intiisin intaasin ka booqna duleedka magaalada xudur oo muddo dheer shaqo qaran isin ku haytan meelin isin roogdan oo bakoole taarikha leta dad sheena dad ee taarikh an low dad eedan qiimo badan oo gumaysiin ogolayn nooc shilshil duuni dadan ogolayno diintiyo iyo dalsho iyo dadsho intii laka xadguduba an ogolayne
shabaab ilaahay kii reeya nabadda iyo dawladnimada astaan ow haddii reegan maylay raawisa deegaanadii iyo haddiioo ka dagaalamaayan goobashay duuloo adiguna kala dirirow ee galgaduud iyo mudug iyo hiiraan iyo shabeellada dhexe meelaha almeeni dagaalku socda dad maaragtay calaamad gaare lakakasawnaw oo eh intii halgan ka dhabku ey mayba ma socotiina dalka intii dagaal adag kala jara nimanka khawaarijta khawaarij kollay intin lahato qur-aankan kasaana ama diintu amanku kasaana malee wali ilaahay iyo nabashay ku eran eedaan kasaasan dadkii nabaga tamaniyi hoobuusa meelaba lahayn intuu isla dirir mayba kale maylay raawisa nabaga maylay raawmin dardaarmey lankiyo dila iyo lankiyo dilanba inta janaley nimankaas saase deegaanadan dhibkiyo injeysidan lan mayleeraay geeka ama shaksiyan dhibkaasi han aragna ama use qof qaraabadle use han aragna male wala anka yar magaaladan u baabuur han galaano lan taa bada jirte famil ama reerkaada lata ama yaalkaada lata geeka mainku baaha badiyo inta deegaanadan baabuurtuya galan nolol helan ilaahay kii reeyahan sado umugo kala in meeli u nooladan mayleeraa use lan fadaana jare walanay horsurin oon taasay marasta iyo haweenka dhalow iyo dogowta inay nahaana nimanka khawaarijtaagu mayna kuyaaba magakiidaan haata iidan iidan hasanaymu madla shaler laakiin unaminoomid eh quluubtiyo unaminoomid eh aqlisha u fikirsha unaminoomid eh diintiyo unaminoomid eh intaasaybu wal ku qaladay waana wal isticmaalaha sidiisan la socotanba may buu ahaa kii niinama kiirow kii ilaahay kii reeyaa bah inti daroogo laha kadiro ba may leeraawis dadka may leeraa ha may leeraw kii usoo habuurarow ha ka galow noocishay duunalii ayoon diyaariyan taasay marka mayba ka tusaase lanku nahawna higama ku jara oo aqlisho iyo masqantiyo ama walku bedeli isleh marka dad hadee asxaabti oo reebila ha ku noogi oo sayidinaa cali ha ku noogi sayidinaa abubakar ha ku noogi cuhmaan ha ku noogi qaar ku mid ee saxaabadii oo nabaga ku dardaari midleeyeen una tabarniin helaan intii wal sheegna oo wal sheego shileedii ha ka nagadan suurtagal manin eh tabartiyoo maybu aha oo lii helo kora oo fikirkan hayna oo habado hoobaad habadkaridda oo dhimadan iblis haytan bidambi fikirjey maakiin kala nagadan fursadda keliya un haysaba marka taasi hadda walan sheego soomaalina ha ku daale culimada soomaaliyeedna ha ku daalan tabarta laga helo karo oo keliya maybuaha inti laleey dagaalkii dimiyaagisay goobtaha ku socday oo dadka asxaabtin eh oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ku tirsan oo isinsiin lamid ee dagaalkii an socday koonfur galbeedaha ka dhowi maalmaha socda may ba rajeeyane intii koonfur galbeed lahan wareega shaqaha ku bilaawata deegaanada koowad oo ku bilaawadan la fadowna deegaanka kan bakoor ku bilaawato waa badda marka maylasay ku faday waajibaad gaara ee sansaaran waajibaadkaasay gaarka ee sansaaran laybwaa intii shaqada la qobadow indheelinelinafaday oo aanti khawaarijtaasay walay hato oo qoodo kornoona sida dhuban shaqada ha socotoona aan gogol xaar ciidamada siinkooyidoon hudurha siinka kooyaana hudur gudaadii magaalada gudaadiha siinka galaana gaariha ka raraane baaburayeedidan hogayeedidan jidha maralan baahidin jidkii سمي فرن لها إيش قديس ما يبان الفضاء إسرائيل كل خدد عزيز لبيع ريد أنت شغل يلا قال لما ما بيت بيان هديرا يسمى سيكون فرن يلا الله على ميلي سفرتان كفيك دان أو قرشدي إيه دبك إيه رب الله لا رأيس كل شغل يتنال سيكون فرن ولكوري يلا بيجانا كوري دبكان دبس كسو بيجانا وما سيكون فرن كبتان ama madaxweynaha qarankan ogi arrintaas anina mayleeraay dheegi meelay dadfinta ku nugaay yey jidni ku soo jare yeejiya leeyeen la aan jare intan tan ku baa wara jooma may la raayis baabur ha ku wadi jirteen oo deegaanka han tarar dadkii shaqadaas gobadaay dadka leeyba dadka leey dadka laayna isla maayne shaqadii yeedahay waraawayara may la raayis lugtu dhulku ku dhigdeen dadka madaxaatow oo baxaafada lagu qabsadaano bilaanti iyo reerka la qabsadan may waaha adduunyada lama yaadas ma guulo iyo goonimadana iyo miidliin aragna oo dhaawacliin aragna mal deero adduunyo walba aysan lama yaanay adduunyo lanki lama yaabto guulma aragow aakhir shay guulaysiin dambo sababtoo dhan loo dhuma fadahaayo madaa dhimashadan bareerto ama hadad daawes ama hadda lagaa soo daado laakiin laan dhimashan fadaana laan kala dhimasho fado oo meel leeraha isiga gudaysade dhimashada la yidhaahayo li agtisa liinkisiliya lamba taariikhdiis waqtidiisa dhimada lahaylay dhimada maa lan jagaalii ku dhikoo jare meegaysiinka saasan hebelo waaka sariirtaka dhimiga hebelo waaka soo dareeroa baabuurni gadeeni hebelo waaka la sawir meega dagaalisin haggan lan oo bado rideeno maarkorkii meel leeraha wada martay oo maanhasiinka dhiinaha nagatan dhimashada ilaahay agtiis wadan samiye kan oo meel leeraha isu roogo dhuukanka amna badan inkan dhuukanka colaad badan rooga dhimashadoodan sameeyey leh kan habada ka jaray kan haafado rooga dhimashada sameeyey leh khawaarij inta dhimashimayleeraa dhimashadii sameeya oo khawaarijiin lan magaaladooda in lan mayleeraa isu duureega sharka saalesiya sheegay magaalada muqdisho dhee degmaha geegal qaraxa qaraxa ku dhiya magaalooyinka kalena saas qaraxa ku dhiya madahaato waayahan amniga iyaga laga sugay qaraxa yaraade laakiin ma ogdiina shanbada qofood hal maalmood inti soo baka dhimidan maa bilaana ka jarti ariira ka jarti dawoowa ka jarti dhalinyaro ka jarti dad abri oo masaakiin ee lika leeyay laakiin ilaahay hejay waqti show meeli ka eka nololnidna may leeraay meelaan ka ekaayt maa geekuna may leeraay faday marka dhimasho iyo may leeraay ismaadaama liinsiliyi khawaarij gumaysi shay dhimashada liin ku habsanee meelata liin ka jar hoob inta ku barto lagaatooga ka dhiiday giseeto meelagalaseeto dagaalka nimanka la gala may leeraayso rigaa loo leeday hooba ka fikirtan gumaysibuun hata ka jarno ka jaraan ciyaalkaano sida baa may leeraan oo walaanahaaday habreegaano may leeraayso iyo iyo gabreegaano sidan umala anka umul rahe lan ilbaneeya umule marka mayna loo faday arrintiyeedaha iti eed inka dagaalin dalbagaan inaskantaan hanaglin meelishalayna disin kooyasan roogan mas intii jeeytana la faday shaqadii la bilaaw liinsugni mayla raayuse maalinta oo oo farambada lagu yiri shabeedii liinsugne mayla sidin ku faday mayla raayuse shaqadaas qobsana tan saddexaad may buaha guutooyinkan oo mayla raayuse dhulka roog lamada guuta dhalinyaro looga gaara meeliin walbadan wal hakardi dhulibeen dawladda dhan kule dhulibeen isin kule isinlay buahan walay haysatan intii isin kaho kahoogalan iyo dhalay leeletin dawladdan wala siin ku dhiman intaas in dhamaystir waa intee dhalay leeleta ma isin ku ballan qaadana wal allah la walay dhiman oo qobasho leh oo dawladaba tabarti ete inta la siinshaan laakiin dhaliilitiitin hoobu minkana keenka koodo oo unla keendho hoo walba adan haysan arri farjaas هو قال لا تولى لبيرت وايت ولا هقومس طول هقومس وايت عارف يا سماء لكن من تيرا انت من كوي نقول يا دم يجي لي ما يبغى مغالي شريدي كهرر يسمى اللي داس اسكو صحن اللي داس اسكو صحن ما يبقى سلانسين كسيده مدحوينه جمهوريه فدرالك سومالي oo inta kooy oo ilaahay kii roonya arrimoon oo haddanu kuwada hadalaana sidii liindarder gelii lahayn kooy iyo salaansiin kusida ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda salaansiin kusida taliyii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed salaansiin kusida may la faday marka intaasay oo may la iraa'isu dad ee maskanta siinka haayan wal siinka taladahay amaano litin eegasay yaroo aan hata siin sheegin isku xalliidan la siin ku fade shaqadaasayna may la iraa'isu adiga in gudutan may baasan laha guulaysada dadkii shalay maytiina mayla raayso dhul
cadow mayla raa'isa inta hadhamari shaqaha ku qabaday deegaanshuu dib u xoraysaday ilaahay kii rooyaa mayla raa'isa inta casharanka dhaki laayatin dad kale cusub kale miidi mar lamaa mayla sin ku faday keliya qalbigin hagaajisatan walaysa indhamadaasana intii ata ilaahay dartis dalkii iyo diintii intii ata intii aamintan xaqa wadada saxda isinka teegin wadada oo mayla raa'isa qiimaha badanoo nabadan tilmaami isinka teegin ay mayla raa'isa nasiin shaki gelinay hoolin qabsada magaraanaha reer arlaadi hoolis qabsada hee xanu ku dheerta yaa hoolin qabsada marka si mayla raa'inka erna meelin kale shaqi ku socota reer arlaadi dhunshoona hoolin ku socota si nasiinka erna shaqada wada lama lama sidi sidi afara faran baha nimankaasi mayla raa'isa reer arlaada anaga gabiil gabiil in diri jireen abadaha anaga iska ridi jireen marka waayaan dembiga ku nasaday hebel geedilin hore jar jare ma kasaasal ma geedilin ili keeda ha nimankan geedili ya mayla raa'isa lukukuruyi kor dhulkiya maraayaan amnika dareemeen adigna intii aada marta shirkadda caalamiga hormuud 4G LTE mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaa la qabsan karaa magaalada guuleedna maqlimiin xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guule xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daarta internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaneed free ah واو واو حرمويك انفع بلاس اد اي اد اي اي انفعون اديك حرمويك انفع بلاس واحد ugu shuban kartaa ugu shubo evc balaa xidid toddoba laba afar xidid xidid geli lambarkaaga xidid lacagta afar gees okay ama garaac xidid boqol labaatan iyo lix afar geesis walaagintaas dheer kala xiriir adeega macaamiisha hal afar hal اما فيسبوك oo ah facebook.com flash hormud hormud 4g lte yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba warshadaas dunyada ee dubai raad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dhan leedahay wah wah dib markaan idhaahdaba waan idin dibdiloonayo hurdadii idindeedaalkiiyo dhafarkii dusha iga saarna maanta waan ka dalo dusha sarmaraya calashaan warshadka isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaad iyo farxadayga isbuunyada dubai wax lagu doorsado oo laga doorka lawaa dalkeena ballaaran dadka ku dhaxnoo dubai bay isku sheegeen oo dabcan la isku tilmaamay joodanyada duwan dib markaad tiraahdo raaxaad ka dareentaa oo durba waad gamaadaad dig fadhiyada kasii dareen dahaboy kasii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma dabo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii digaashood oo qooba midooba si ay u kala digin doorkooda u lumid dubai baa loo gudlaayo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu niyaaqay isla markaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodayada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matters superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodayadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafri barkimaha ka sii daran hoo xabiibi ama hoo xayaati ilaan barkimaheeda ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shibiska leh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo kasii badan warshaddu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daar salaam ama wixfaanada saleed waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad waa afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeega gargaarka degdega ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtiguyuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkeedaad ka liibaan soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
gujiyo magaalo meel kasto aan joogo maalinku kumaadaba mar kasto xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo marow martida soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaallaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa isaa waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa إيه بعد هلب معاه وبهنتهي إذا تكيس معركتي
baryaa marjaale حبيه waxbaad ilowdeen محا قلب goor haddaad cunayso baasta ama bariis أجنب الله rooti ama canjeero جنب قدر ama muufo kolay tahay آه maraq digaaga jimbo آه ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmaya wax kale إيه.
isaguun maanta noo qoosha muufadaan ku cunay
مرخ دقاقة جنبها معانتي يا عرفت أبوك جعلاب يعني
adduunba keene markaa soo socotee maraq digaaga juunba keene markaa soo socotee maraq digaaga juunba keene markaa
weligiisa dhex maqlaysan barnaamijka wararka wararka dalsan markana xildhibaana ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleed hirshabelle ayaa waxa ay ah, ka hadleen hadal ay soo yeerayeen madaxda maamulka hirshabelle xildhibaanada oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada galbeyn axmed gobol karin ayaa waxa ay ka hadleen arrimaha dagaalka iyo sidoo kale iyagoona idan u jeediyey madaxda hirshabelle oo ku celiyeen hoggaamin la-aanta dagaalka lagu jiro al-shabaab waa sida ay sheegeen sidoo kale waxa uu mar kale ay ku celiyeen xildhibaanada in maamulka hogaamiye cali guudlaabe ay iyagu tabasho ay ka qabaan beeraha ay kasoo jeedaan isla markaana si toosa een, u- ay uga soo horjeedaan sidoo kale xildhibaanada waxay fureen u direen siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka hiiraan xildhibaanada ayaa waxa ay sidoo kale ay dhadho kale isu jeediyeen madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf dabageed iyo sidoo kale madaxweynaha hirshabelle cali guudlaabe
maanta shirkeena daraabi oo ku saabsan yahay ee, waxyaabo ay shalay ay madaxda hirshabelle ka sheegeen magaalada juur Ee, arrintaas oo ah in ee, waxyaabo laba yaabo aan shalay ka aragno khudbooyinkii iyo go-aankii ay soo saareen madaxweyne cali guudlaawe iyo ee, kolleyna ay ku sheegeen in ay council magaalada juhur loo dhisaayo iyo waxay sheegeen in dowladda dhexa ay la dagaashan yihiin anjadaha dadku maanta waayahan dambo muddo hal sana amba laba sanaaba waxaa lagu jiro dagaalka al-shabaab waxaa la dhihi jiray ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed u hiilli haddii aad u hiilli waydana qofka u hiilli waaya qof shabaab u hiilliya ayuu noqonaya waxaan u aragnay inay yidhahan dowladda soomaaliyeed aan isdagaashannahay dowladda soomaaliyeedne waxaan garannay maalinkii la doortay maanta inta ka dhexay waxaa lagu jiro dagaal al-shabaab dadka soomaaliyeed oo shacabka oo dadweynaha ayaa dagaalkaas galay dowladduna waa u kaalmaynaysay waxa dagaalka ku jiro markoo sida caadi ugu bareeray waxa waaye dadka shacabka waxa hadda ku jirana dadka shacabka waaye madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka maalintii xafiiska loo doortay maanta inta ka dhexaysa ma seexan xafiiskiisa isoo heli kara inuu seexdo guri qurux badan iyo madaxtooyana joogo oo meel bannaana iyo teendhe iyo habeenba meel duura seexdo waay marka waxaan leeyahay madaxda hirshabeelle nimanka oo isku sheegay oo madaxweyne cali guudla oo bayska hirshabeelle xalal lasoo dhigay in dowladda soomaaliyeed lala dagaashan yahay lalama dagaashana dadka soomaaliyeed lala dagaashan yahay waxaan leenahay horta dadkeena awisleyda oo dagaalka ku jiro waxaan leenahay dagaalkiina laba jibaara dowladda soomaaliyeed idi garab taagan madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka meel duura idii sicduha roobkaas iyo dhawadaas kula dhacaysa dagaalkiinana waa lidi garab taagan yahay waxaan ka rabnaa kale inaan ka hadlo qodobka kale wuxuu yahay counsalaa loo dhisaa la yidhi meesha la yidhaahdo jowhar war caliyow maadoo madaxweynihii caasimadiina haysta inaad counsel jowhar u dhista hadday kugu soo dhacdo macnaheedu waxaad u jeedaa counsel maaha counselna waxaa la dhisaa markii siyaasadda koro heshiis lagu yahaa counsel la dhisaa ee siyaasadda koraa lagu dirasan yahay waa lagu kala guuray laba waxay noqdeen laba nadaamaa la kala noqday waa og tahay konsen siyaasadeed iyo dhibaato siyaasadeedaa dhacday adiguna kii xalinaya waa noqon waysay kii dadka kala dilaya isku dilaya ayaa noqotay dadka iyo hay-adda ku bixinaysa dhaqaalaha waxaan leenahay dadka ha isku dilinaha oo dadka dagaalka al-shabaab ku jiro jiha kale ha u yeelinaha oo dadka dagaalka al-shabaab ku jiro ha kala jijibinaha wax counselahoo la dhisi karaa ma jiraan siyaasaddaa lagu dirirsan yahay ayagoo siyaasadda kore lagu dirirsan yahay oo caasimadii iyo madaxweynihii nijifaa isku haystane cid counsel loo dhisi karaa ma jirto marka waxaan leenahay arrintaas hay-addii wax ku bixinaysane waxaan leenahay yaan lagu qalbina ka waantow taas waxaan rabaa counselka jowhar inaan aan intaas uga gudbo waxaan ku daraa dadka jowhar degan oo gaar ahaan beesha xawaadle oon anigu aan ku matalin halkaas waxaan leenahay go-aanka geesinimada lahood ka qaadateen sida laydyala dhaqmada gudnimada inaad laba jibaartaan ayaan iga rabnaa waa laba jibaaraysiin waa idinku garab taagannahay sidaad ugu dareerteen inaad waxyaabaha uu idii soo dardira aad u diidiin inaa u diidiinaan rabnaa magaaladii aad lixdankii dib magaalo ka eedeen ninkan yidhi aniga ciddayda sagaalaan siina kuwa iga hooseeya toddobaan siina kuwa kale shanaan siina kuwa kalena saddexaan siina adigana labaan ku siina ninkanku yidhi macnihiidu waxa waa inuu kula dagaalay rabo sida dadka hadda ilmaha iyo guryaha iska guba camal inuu idiila diriro uu rabo iyo wax ka xun waa u jeedin u bareera iska celiya diida dagaal al-shabaabaan ku jirnaa aniga dagaalka al-shabaab ayadoo lagu jiro jaha kale madaxweynihii jamhuuriyadda oo bannaanka jifanaka yidhi counselor dhisane wuxuu uga jeeda waa la yaqaanaa taas waxaan leeyahay dadka xawaadle oo degan gobolka shabeellada dhexe odayaasha dhaqanka waxgaradka aqoon-yahanada dhallinyarada gabdhaha waxaan leeyahay waad mahadsantihiin go-aanka geesinimada lahood ka qaadateen arrintaas magaalada lixdankii duq magaalo ka eedeen counselor loo sameynaya inta la yidhaha yaan maanta walaxan wax tarayn laydiga saxiixin waxaan rabaa inaan ku daro nimanka wasiirada ah oo beesha xawaadlo ah oo hirshabeelle ku jiro hirshabeelle waa ku wada jurna haddana waa ku wada jurna waa ogtihiin hirshabeelle qofba meeluu ku matelay annaga haddaan xildhibaanada xawaadlanahay warkaynu waa cadyahay xawaadlo in la gumaysta ma rabno in la dumaystana ma rabno adig kayaan gacmihiina laydigu soo dhibin walaxa waa lagu gumeeya nimanka wasiiradaana taasaan leeyahay waxaana daliil idigu ah mashruuca barwaaqo wasaaradaha gaadiidka laga siiyo loo qaybiyo wasaarad xawaadla kuma jirto waa u jeediin ayada nafteeda cadaawadaa meeshaas laydiga haya waa arkaysi meelaan laydiga rabin inay tahay meeshu ilaa toban iyo kow wasaaradoodaan u malayna in loo qaybiyo gaadiid oo mashruuca barwaaqo lagu saleeyey xawaadlana wasaaradaha ugu waaweyn hirshabeelle ka haya la yidhaha magac ahaan hal wasaarada ku jirtaana ma jirto meeshaas in lagaala dagaalama waa ujeediin aniga haddaa xildhibaanada xawaadlana hirshabeelle ku jiray fikirkaynu waa cadyahay aragtida xawaadla qaataan qaadanay dagaal al-shabaabaa lagu jiraa walax siyaasadeed oo dhaan meesha dadka u keeni kara maanta isku qaadanaha gacmihiina yaanan qalin xun dadkayna u keenin arrinta siyaasadeedna waa laga ballamay meelaa la dhiga meesha la dhigaa laga tashan doonaa nimanka wasiirada taasaan leh taas waxaan kaloo ku xijinayaa shalay waxaa la soo qaaday hadda ka hor lacag afar milyan ahaa timiday oo labada gobol ka dhexaysay si takrifo lahaa dad shaksiyaad u isticmaaleen haddana midaa timid milyan saddex boqola si takrifo lahaa dad shaksiyaad u isticmaaleen akoonno shaksiyaaday ku dhacday hadda midaa taalla afar milyan iyo saddex milyan oo bangiga dhexoo soomaaliyeed taalla dadkana ka dhexaysa dowladda soomaaliyeed waxaan leeyahay macusliyadda dagaalamaysa iyo ummadda soomaaliyeed ay ka dhexaysaa sidii shalay loo isticmaalo shaksiyaad ku isticmaaleen inaan loo isticmaalin inaad ka celisaan adikaa hantida dadka iyo dadweynaha mas-uulga ah hantidaas iyo dhaqaalahaas isteedka magaciisa lagu keenane dadka soomaaliyeed in nimankaas ayna shaksiyaad bareefad aynan u isticmaalin inaad saas yeeshaanna waa dowladda soomaaliyeed baaq uga dhigayaa waxaan rabaa halkan inaan tacsi uga diro dadkii xalay lagu laayay iyo macalimiintii iyo ardadii lagu laayay ee meesha la yidhaahdo meesha dagaalku ka jira waxaan leenahay horta wixii dhinta allah u naxariisto waxaan rabaa halkan inaan baaq uga jeediyo waxgaradka mudunlood waxaan leeyahay maamul iyo ehel iyo dowladnimo dadkiina kala celiyaa ma jire waxgaradka iyo culummada iyo aqoonyahanku intayna gacmahooda isku dhammeen ku baxa culummada iyo duubabka iyo odayaasha dhaqanka waxaan codsanaynaa inay arrintaas ay dhaxad dhabar ku xirtaan inay dadkaas iyo istila ay kala celiyaan dowladdii hadda iyadoo dagaal al-shabaab ugu jiro dadkeeda argagixisub gumaadaysa tiri dowladdii dhaxan xiriirka waa u jarrayne amba waa diidno waa dhibaan ka qabnaa yidhine dad isku laynaa meeshaas kalama celi karaane inay dadka isku diraanay rabaan waxaan leenahay arrintaa dadka waxgaradka iyo aqoon-yahanada iyo culimaaudiinka waxaan leenahay ku baxa war adukuna walaalayaalow cadow ka darana idi haystee culimmadiinna iyo waxgaradkiinna iyo aqoon-yahanintiinna ha iska dilinina walaalayaalow ha iska dilinina in dad ardaya iyo dad culumaa iyo dad aqoonyahanaa la dila wax ka soo baxaya ma jiraan arrintaasna dadka waxgaradka waxaan usoo jeedinayaa inay ku baxaan nimankaas statetka hirshabeelle madaxda ka ah siina gaar ahaan madaxweyne cali guuwaawe walaalow dadkan wixii ilaahay kaaga rasaqa waa heshee dadkaan ha fidlayni maanta gacantaada ha ku fidlayni dagaal al-shabaab ay ku jiraan argagixisay la dagaalamayeen adiguna lugaha ha u qaban ha cuuriyaamin inaana council la dhisi karin waa ogta council waqti dheesana lama joogo siyaasadda korona iyadoon laga heshin cid council dhisi kartaa ma jirto qof kastaa oo aynan matalaadiisii sax bahay oynan helin ma heli karto aniga xildhibaanadii stateka dadka ku matalaan kama nahayn xawaadlaa nala yidhaa dadkaayna waxaan ku matalnay waa waaynay walax ka jirana male arrimaha siyaasadeedna waa laga ballamay dadkaasa isku fidnayna al-shabaab lagu wax u qaban taasna waxaan leeyahay madaxweyne cali guulaawe war dadka ehelka u ah oo duubab kale oo dhaqan kale oo ninkaasu ka soo jeedo ninkaasu dadka iyona lagaa al-shabaab u qabana la taliya gacmaha ka qabta waana mahadsantihiin agayaar kalaa iga dambay doonto xildhibaanada xawaadlana go-aanka aan wada qaadanno in dadkaayna waxay rabaan aan ku matalnane waa uga mahad celinaya sida quruxda badan aan u maaraynay dadkaayna waxay rabaan aan rabno aniga dadkaayna aan horaanba meesha ku matalayna irkan jaraa'id wuxuu taaran yahay shalay waxaa la furay xilfadhiga baarlamaanka meel babli waxa waxaa ka hadlay madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii hirshabeelle waxay si dareera oo meel kadhaca u weerareen dowladda dhexe oo ay ku weerarayaan ay ku dacayadeynayaan qashin ayaa macnaha dowladda qashin ay nagu soo deysa qashin dadka waxaa weeye hirshabeelle aadaa wax looga tabtay dhismaheediyaa wax laga tabtay dadku konseen siyaasadeed ay qabaan oo xoog leh waxa konseenka qabana waxaa u badan aniga beeshaan ka dhasha waxawaalle xuseenbi waxay ka qabtaa raalli kama ahan dhismaheedana raalli ka ahayn sida wax laysugu dartayna raalli ka ahayn waxa afka ka sheegay in qashin dowladdu ku soo deysana waa madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle una dhashay beeshaan horta nasiib darro waxaa ah madaxweyne ku-xigeenku matalaaduu leeyahay qofku haddii matalaadeeda ku qalbanto oo ay garaweyso waxay matasho aniga dhacal guula ayna u jeedina sababtaan ugu jeedina waxay tahay waa nin qabiilka oo ka dhashay wax badan u soo xaartay waa nin wax fiican qaatay waa nin ina wax allaala wax hirshabeelle yiilo qaata raba laakiin midkan dabakatuurka oo u qaba inuu dadkiisa inuu ugu dhibaateeyo inuu wanaag ku wanaa mooda afar maadaan idiin sheegaa ama daliil cad idinku sheegaa saaka kow dhaqaalaha soo galay maxali meyd waxaa u dambeeyey kala sii sugo afar milyan had deertan waxay ku jirtaa akoonka hirshabeelle kala tuur waa la kala qaybsaday bil ka hor adiga bil bar ka hor waxa milyan iyo abaf milyan shan boqol milyan saddex boqol hay maaqan waxsaas akoonka hirshabeelle kusoo dhaco waa la kala qaybsaday kala qaybsi dowladda soomaaliyeed xataa sumcad darre u keenay labadan nin waa niman siyaasadda ku fashilmay wixii hirshabeelle leedahay waxaa la rabaa wax in miisaan lagu qaybiyo ama mashaariic loo sameeyo waxa loo soo dhiibaa waxa waa in mashaariic lagu sameeyo laakiin ma ahan in baabuur suugag iyo tignika inta la gato lagu xaragoodo labadoodu horta dhinacaas isku meelay ka yihiinoo waa laba nin oo siyaasadda ku fashilantay oo ku ceebowday oo kunsaanka siyaasadeed xajiin ka qaaday midkaan dhiwaanaha hokeennahuna waxaa la soo dhiibay mucaawino mucaawinidu dadkii fatahaadihii sanadkan sanadkii ka horreeyey ee halkan ka dhacda roobkan roobka ka horreeyey baqaaro ugu jirta hadda ama qaatili doonto waxaa iska lahay dadkaas baahan oo qaaqaawan oo dharkooda uga cararabiya waa wax ka xishoo waaye wuxuu- dadkaas wixii loo qaybiyo ninkii awoodi waayo labo waa ninka konsala laga samaynaha la yidhi jowhar waxaa loo soo qaaday beesha aan ka dhalanay laba xibnood sagaal xubnood cabdi loo qaatay labada xubnood inuu dadkan ku danqalo sidii biyo ugu shubo aa meesha loo geeyey caqabad dadkan loo sameeyey waayo ninkaasu war walaala yaalow matalaadkaas idaga raacine haddaan baan ka sheegayna markhaati waay ay leedahay tabadeed dhibaato dadkan loo sameeyey waa shalay wuxuu dowladda federaalka soomaaliyeed ku caayayana dowladdaas waxay garab istaagtay dagaalkii shabaab markhaatigii leedahay intaasaan dagaal shabaab ku jirnay dowladda dhexe hal maalin nabadama baaqsan risaasayna siisay raashinayna siisay dhaawacayna garab istaagtay hiil iyo hoo ciidanay nagu kaabtay xasan sheekh maxamuud maalinkii dagaalka shabaab bilowday ilaa abtunaw dagaalku ku jiraa annagu maamul goboleedaan ahayn labadoodu laba ninoo madaxa waaye dagaalka hal ninoo ka qayb qaata kuma jirin dadka shaatiyaasha aad soo qaataan dhex xirtaan meelaha noqnoqaa dadka weliba dadka waa fashilinaya dagaalka dhibay ka daba wadaan dhib ilaa hadday dhibkii ka daba wadaan had jeerna waa kuwa ku eedayna daweynaha haad ula dagaalantood u tagtay galmudug war hir shabeelle intaasuu dhex taagnaay ayagaa fashilinaya dhabar ka haystay ninka hir- ee- ee- ee galmudug joogaaho asaa dagaalka u hor
guud ahaan dhegeysanantaa jaalaca oo barnaamijka wareegina kusan gabagabay tana kunti nabadgelyo